geeska kalena wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya xasan xundube jimcaale oo goor sii horreysay uu sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu xilka ka qaado una magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur xilkaasi ayaa sheegay in xilka qaadista lagu sameeyey aysan ahayn mid sharci ah islamarkaasina ay tahay mid wax aanan dhicin oo kaleeto ah falastiin axmed iimaan ayaa haddaba wasiir xundube ka wareysatay xilka qaadista iyo sida uu arko horta marka hore waa salaaman tahay adiga iyo v o yada dhammaan iyo ummadda soomaaliyeed anigu runtii ra-iisul wasaaraha waxaan isku dhaafsano isku ogeyn wadanka in dhibaatada laga saaro oo qalalaas usan gelin saasaan kala wada shaqeyneynay aniguna waxaan kamid ahaa dadkii aad iyo aad ula shaqeeyey oo aana dhicin haba yaraatee inaan wax hawla isaga hor nimid haddana waxaan isku ogeyn inaan qalalaasada ma wadanka lagu celin dee xilligan hadda lagu jirana maba ahaba xilli xilka qaadis lagu jiro maa doorashadaa bilaabatay xilli xil laska qaada ma ahae waa xil abay in la wada shaqeeyo si xilka aan u gaadsiino dadkii mudnaay maahne ma aha xilligaani marka runtii waxaan u arkaa in ra-iisul wasaaruhu wixii laysku ogaayne oo ka baxay wadankana dib qalalaasa u geliyuhay aan loo baahnayn kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo niyad wanaagii iyo inaan hore u soconana burburiyey ayaan u arkaa mana aqaano talada noocaasa cidda kula talisay anigu ma garanayo marka maxaa is leedahay waa ay keentay in ra-iisul wasaaruhu xilligan uu qaato go-aankaasi ra-isul wasaare waxaan kula talin lahaa wixii aan isku ogeyn oo aan hore u guushiinay oo aan isku dhaarsanay ee ahaa in wadanka qalalaasa dambe aan lagu celin oo la wada shaqeeyo annagoo weliba waxyaaba badan oo tabashaa ka qabna dhinaciisa oo wasaaradihii shaqadoodii iyo wax badan oo kamida aan aaminsannahay in prime ministerka iyo xafiiskiisu ay ayagu shaqooyin badan oo wasaaraduhu lahaayeen ay xafiiska prime ministerku qaatay iyo asagu ay qaateen oo ay qarsoodi ahayn oo prime ministerku oo go-aansaday inuu wasaaradda amniga ka boodo oo yidhaha taliyaasha booliiskan toosula macaamila oo wasaaradii amniga kale ee maamul goboleedada uu ka boodo oo yidhaha taliyaasha booliska maamul goboleedan la macaamilaya waxaasoo dhan aan ka indhalaabanay annagoo danta qaranka fiirinayna annagoo isla qalalaasi u abuurmin ayaan ka indhalaabanay waan la shaqaynaynay haddana inuu maanta keligiis go-aan iska gaaro oo qalalaasi dib noogu celiyo marna kuma raacsanin waxayna ku waxayna xumeynaysaa wada shaqayntii iyo geedi socodkii nabadda wax sharciyana ma aha runtii waxaan aada uga xumahay in prime ministerku oo runtii oo dib socodnimo waxo hawl aan u aragno inaa dib noo celiyey inuu hadda dib u bilaabo oo habeen walbaba oo qof cusbaan shaqa ka qaada iyo ou keeno xilli shaqa layska qaadana ma aha waa xilli loo baahan yahay in la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ciddii ay doorato markaa wax ugiibaa lahayd la gaarsiiye ahay marka ma aqbalaysaa xilka qaadista oo xilka ma wareejinaysaa wixii aan sharci ahayn wuxuu haddaysan sharci ahayn ayagoon dhicin ila mid yihiin ma waxaad leedahay ra-iisul wasaarihii shalay magacaabay maanta xilkaygama qaadi karo maxaa sharciga u cuskanaysaa waxaan u cuskanaynaa ra-iisul wasaaruhu golihiisa wasiirada ayuu hadda ka hor kulmiyey wuxuu yihi xilli kale guuraha lagu jiraa oo doorasho la gelaayo agaasimayaasha waaxyada iyo agaasimayaasha guud iyo cid xil laga qaadi kara mala u yiri asagu haddii marka sidaas tahay sharciga anigana qabanayo asagana qabanayo sharciga anaga noo diidaayo inaan agaasimayaasha iyo agaasimawaxyada iyo dadka naga hooseeya aan sharci xilka ka qaadin noo diidaayo ayaa asagana u diidaayo marka prime ministerku keligiis wadanka sharci kama aha ee waxa asaga uu nagu dhaqaayo asaguna ku dhaqmaa looga baahan yahay marka wasiir ma aragtaa in dowladda hadda ay laba garab u kala jabayso oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii la aadayo xilli doorashona lagu jiro saameyn intee la egay arrimaha doorashada ku yeelanaysaa khilaafyada hadda taagan ogtahay waa waxaa waaye qalalaasa horaa la galay wada shaqaynaa uga soo gudubnay hadda hore inaan u soconnaa u baahnayn inuu isagu keligiis go-aan gaaro ee markaas uu habeenba qofaan xilka ka qaadan yidhaahdo weliba anugu iyadoo la og yahay inaan bilow iyo dhammaad aan la shaqaynaayo oo aanan marna aanan tala isaga horimaan iyo shaqo weliba waxaas ii dheer inuu caawa bar inta haddana u yeeray wasiiro oo yiri xasan asagaa yiri xilka haleega qaado wasiiro u yeeray markaasuu wuxuu ku yidhi xasana wuxuu xudbe wuxuu ugu yidhi xilka aniga waa iga bis taasina wax ka jira ma jiraan caafimaadaan soo aaday waana u sheegay waa waa inaan inaan caafimaad ku maqanahay waan u sheegay waana fasaxna waana fasax fasaxna waa isku ogeyn waana is-ogeyn sidaa darteed waxa waaye wax aan ku yidhi ma jiraan qodobka labaad waxa waaye haddii anugu xilka anugu aan rabo inaan ka tago anaa iscasili kara marka prime ministerka waxaa looga baahan yahay in uu mas-uul waayo waxa uu sheegaayana ay wax saxa noqdaan waxaa looga baahan yahay dhaqanka sharciga asaga uu leeya ku dhaqmo inuu asaga ku dhaqmo laakiin wax siinaya inuu keligiis asagu wadanka sharci yahay inta kale ayna sharci ahayn wax siinaya ma jiraan oo kor iyo hoos cid uu ixtiraamaayo aysan jirin wax keligii siinaya ma jiraan dastuurkaa lagu kala dambeeyaa sharcigaa lagu kala dambeeyaa marka ra-iisul wasaaruhu waxaa laga rabaa in korna waa laga jiraa hoosna waa laga jiraa oo dadka ixtiraamo oo la tashado go-aanada hadda uu qaatay oo dhan oo uu ka qaatay yani wasaare arrimo khuseeya wasaaradda cid uu kala tashado ma jirto cid uu wax weydiiyo ma jirto taasina waxa waaye waxaan uga indhalaabanayna annagu isla wadanka dhallaasa cusub iyo dhibaato cusub yuusan gelin bal ha lagu caawiyo wixii suuragala saasaan ku soxno laakiin haddii hadda ay dhacday in uu garabsiintii iyo dhallaabashadii uu u bedelay inuu inuu qofku doono dardaro waxaasi wax socon kara maaha kaasi waxa uu ahaa wasiirka xilka laga qaaday xasan xundube jimcaale oo isagu diday xilka qaadistaasi lagu sameeyey u warrameeyey falastiin axmed iimaan